إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada warka beene raadiyaha alfurqaan qodobada aad caawa ku dhegaysa doontaan kuwooda ugu waaweynna waxaa ka mid ah ku dhowaad boqol askari oo isugu jira ciidamada shisheeye kuwa dowladda federaalka ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday camaliyadna furnimo ah oo ka dhacday duleedka deegaanka sabiid ee gobolka shabeellaha hoose ciidamada etoobiya ayaa dil iyo dhac ka geystay tuulooyin ka tirsan gobolka daawo ee dhulka soomaali galbeed askarta dowladda federaalka ayaa gabar ku jirdilay magaalada muqdisho darawallada kaxeeya gaadiidka ka howlgala magaalada muqdisho ayaa dowladda federaalka ku eedeeyey inay burburisay waddooyinka muqdisho ciidamada dowladda federaalka ee ku sugan gobolka shabeellaha dhexe ayaa bilaabay inay hubkooda iibsadaan intaasuna dhegaystayaal waxay ahaayeen qodobadaan caawa idinkugu hayno warka habeen haddana u diyaargaroowa faahfaahinta qodobada aan idiin soo sheegnay
قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا
waa hagaag dhegaystayaal isku soo noqod wacan waa habeenimo arbaca koob iyo labaatanka muxaram sanada kun afar boqol todobaiyo afartanka dhanka kalena ku aastaysan shan iyo tobanka bisha toddobaad sanada laba kun shan iyo labaatanka warkii oo dhan ku dhowaad boqol askari oo isugu jira ciidamada shisheeye kuwa dowladda federaalka ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday camaliyadna furnimo ah oo ka dhacday duleedka deegaanka sabiid ee gobolka shabeellaha hoose faafahin qodobkan ku saabsan waxaa ka waramaya waryaheena maxamed daahir
warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya camaliyadii nafhurnimada ahayd ee ay shalay fuliyeen mujaahidiinta taasoo lala beegsaday kulonyo gaadiid ah oo ay wateen ciidamada shisheeyaha afrikaanta gaar ahaan kuwa yuganda xilli ay marayeen duleedka deegaanka sabiid oo ka tirsan gobolka shabeellaha hoose warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan oo soo xiganayso ila dhanka amniga ah ayaa ogaatay in camaliyadda nafhurnimada ah ay gallaafatay nolosha labaatan askari oo ka tirsanaa ciidamada yuganda ah halka afartan iyo saddex kale ay ku dhaawacmeen iyadoo la sheegay in toban ka mid ah dhaawacyadaasi ay yihiin kuwa culus oo xubno ka mid ah jirkooda ay ku go-een camaliyadda nafurnimada ah sidoo kale camaliyadda ayaa si gaar ah u saamaysay askar ka tirsan ciidamada dowladda federaalka oo la socday ciidamada shisheeyaha ilaa wareedyada ayaa sheegaya in sagaal askari oo ka tirsanaa ciidanka dowladda federaalka ay ku dhinteen camaliyadda halka sideed kale ay ku dhaawacmeen waxaa intaa dheer in saddex gaari oo ay wateen ciidamada shisheeyaha iyo kuwa dowladda federaalka ay gebi ahaanba ku gubteen camaliyadda waxaana gawaarida gubtay ay kala ahaayeen gaari taw ah gaari cabdibila ah iyo gaari haartoob ah ma jirto ilaa iyo hadda wax war ah oo ka soo baxay taliska ciidamada shisheeyaha iyo kuwa yuganda oo ku aadan camaliyadda nafurnimada ah ee dhimashada iyo dhaawaca ay ku noqdeen ku dhowaad boqol askari oo isugu jira ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka si kastaba ha ahatee camaliyadda nafurnimada ah waxa ay ku soo beegmaysaa iyadoo ay jiraan weeraro isxigxigay oo dhowaanaha lala beegsanayay ciidamada shisheeyaha gaar ahaan kuwa yuganda kuwaas oo ka dhacayay gobolka shabeellaha hoose waxaana si gaar ah loo xasuustaa oo camaliyaddan ay ku soo beegantay toddobaadyo uun kadib camaliyad kale oo isla deegaankaasi ka dhacday taas oo ahayd weerar nafhurnimo ah oo si gaar ah loogu bartilmaameedsaday kolonyo ka tirsan ciidamada shisheeye weerarkaasi hore ayaa lagu dilay afar iyo toban askari oo ka tirsan ciidamada yuganda ah waxaana lagu gubay tiro gawaari ah oo ay wateen taasoo muujinaysa sida ay usii laba jibaarmeen weerarada qorshaysan ee lala beegsanayo ciidamada midowda afrika gaar ahaan kuwa yuganda
ciidamada etoobiya ayaa dil iyo dhac ka geystay tuulooyin ka tirsan gobolka daawo ee dhulka soomaali galbeed faafahin qodobkan ku saabsan iyo farxaan cali cabdulaahi
saacadihii lasoo dhaafay ciidamo ka tirsan dowladda itoobiya ayaa weeraro ku qaaday tuulooyin hoostaga degmooyinka mooyaale iyo hodheed ee ka tirsan gobolka daawa ee dhulka soomaali galbeed ilaa lix ruux oo soomaali ah oo ay laba ka mid ah askar tahay afarna yihiin dad shacab ah ayay ku dileen tuulooyinka malkacadde iyo booji ee hoostaga degmada hudheed waxaana lagu dilay labada askari ee soomaalida ahaa halka tuulooyinka raaro iyo ceelgoof oo hoostaga mooyaale lagu dilay afar qof oo rayid ah kadib markii ay ku soo qaadeen weeraro isxigxiga sidoo kale ciidamada etoobiya ee weerarka ka geystay tuulooyinkaasi ayaa dhacay xoolo u badan geel oo ay halkaasi ka kaxaysteen askarta etoobiyaanka ah maamulka gobolkaas ayaan weli ka hadlin weerarkan lagu dhacay islamarkaana lagu laayay dadka soomaalida si kastaba bulshada soomaaliyeed ee ku nool dhulka ay etoobiya xoogga ku haysato ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay wajahayay tacadiyaad isugu jira dil dhaawac iyo baad ay geysanayeen ciidamada etoobiya maalin ka hor ayay ahayd mar maleeshiyaad etoobiyaan ah weerar ay ku doonayeen dhulballaarsi ku soo qaadeen soomaalida deggan gobolka city iyagoo halkaas dad shacab ah ku dilay haddaba culimmada iyo waxgaradka soomaaliyeed ayaa dhowr jeer oo hore dadka soomaaliyeed ee ku dhaqan dhulka ku hoos jira gumaysiga etoobiya ugu baaqay inay iska dulqaadaan dulmiga lagu hayo islamarkaana muujiyaan midnimadii iyo geesinimadii lagu yaqiinay awoowayaashooda askarta dowladda federaalka ayaa gabarh ku jir dilay magaalada muqdisho faahfaahin umuurtan ku saabsan iyo waryaheena cali aadan ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ayaa magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya jirdil xoogan ugu geystay gabar yar oo muslimad ah gabadhan ayaa askarta dowladda federaalka ku garaaceen isgoyska sayidka oo ku yaala agaarka madaxtooyada looga armiyo dowladda federaalka waxayna ilaalo u ahaayeen mas-uul ka tirsan xukuumadda uu hogaamiyo xasan sheekh maxamuud oo watay gaari nooc xbadikareen ah jirdilka ay gabadha u geysteen ayaa isugu jiro ol iyo baad intaa kadibna waxay ku kala tuureen mootobajaaj goobta taagneed waxaana ka soo gaaray waxyeelo kala duwan tacdiyadan waxaa lagu arkayaa muuqaal laga duubay askarta oo falka geysanaysa ma aha markii u horeysay oo ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ay xadgudubyo kala duwan kula kacaan shacabka ku dhaqan magaalada muqdisho gaar ahaan dumarka asturan kuwaas oo si gaar ah ay u beegsadaan askarta dowladda askarta dowladda federaalka ayaa dumarka xijaaban xoog ugu qaada indhashareerka waana u gacan qaadaan iyagoo u dhibaateeya astaamaha diinteenna ee ka muuqda awgeed darawallada kaxeeya gaadiidka ka howlgala magaalada muqdisho ayaa dowladda federaalka ku eedeeyey inay burburisay waddooyinka muqdisho faahfaahinta warkanna waxaa halka kasoo jeedinaya waryaheena axmed cabdulaahi daraawaladan oo kaxeeya gaadiidka noocyadiisa kala duwan islamarkaana ka howlgala wadada xiriirisa sooba iyo kilomitir for ayaa waxa ay eedeemo kala duwan u jeediyeen dowladda federaalka wadadan oo burbursan ku dhowaad labaatan maalmood ayaa waxaa lasoo warinayaa inay dowladda federaalka luunsatay lacagihii loogu talagalay in lagu dayactiro wadooyinka qaar ka mid ah daraawalada ayaa waxa ay sheegeen inay dhibaato daran ku qabaan wadada wallaahi waddadaa markaan ka hadlayniyo dhibaato fara badanaa ku qabnaa waa u jeeddaa baabuurtii jaamka dhibaatada xitaa dadkii meelay maraan ma laha sababtoo ah dadka meeshay mar lahaan waxaa maraya bajaajkii iyo baabuurtii kaleentii waxaa dadka insoo maraya marka sidoo kale dhibaatada lagu sii qabo waxaa ka mid ah biyihii oo hadda waddadii waaba sii khudmaysaaba waxayba noqotayba ceelay noqotayba macnaha meel kala mara male marshabeediga ma mari karno waxaan qandaraaska maa lagu dheeraysan rabaa ummaddii dhibaatadeeda maa manaha macnaha maa lagu sii dheeraraba waa fahmi waayaba meeqa maalin sababtoo ah waxa way waddadan halbowlo waay shantaraalihii waxaa waa waddanka waaye maadaama shantaraalo waddanka uu yahay dhibaato weyn ay ku qabaan qaabay u karaan ma laha duwaa kana bajaajii fiiri baabuurtii kaleenta fiiri haa haddaa waxaa la samaynayna koodii inaan saan liyeer mabaeni waddadii koodii oo idoo gogoc oo haysay oo bii gooy yaa koodii caadiyaa u marayni waddadii waa la rafaaday kabacdi waa la jibi wax la samaynina ma arkoyni waddadiina saan hadda ujeedan waay tan hadda ujeedan waxaan oo saan la maroy waay haddii roob umaan biyihi hoosta sii qodoyaa meel la maraayo ma jira dowladda federaalka ayaa dadka ka qaada anshuur xaddaaf ah haddana ma jirto wax adeegyo bulsho ay ka bixiso lacagahaasi faraha badan ee ay dadka ka qaadayso halka meelaha ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka samayso mashaariic horumarineed oo dadka loo sameeyo sida eelqodista wadooyinka oo la dayactiro iyo kuwo kale oo badan kuwaasi oo isku garabsanayaan dadka shacabka ah iyo xarakada mujaahidiinta al-shabaab diinteen islaamka ayaa waxa ay dadka muslimiinta ah faraysaa in la iscaawiyo iyo in la isku naxariisto haddii aan dhexdeena isku naxariisno allah wuu inoo kordhinayaa nicmooyinkiisa aada buu u mahadsan yahay een dhegaystayaal weli waxaad dhegaysanaysaan warka habeen wuxuuna idinkaga imanayaa raadiyaha alfurqaan ciidamada dowladda federaalka ee ku sugan gobolka shabeellaha dhexe ayaa bilaabay inay hubkooda iibsadaan faahfaahin qodobka ku saabsan ah waxaa halkan kasoo jeedinaya wariyaheena cadnaan xaaji muxsiin iyadoo waayadii lasoo dhaafay ayse soo tarayeen ciidamada dowladda federaalka ee qayladhaanta ka muujinaya dhibaatooyinka iyo niyadjabka ay ku heestaan furimaha dagaalka ayaa waxaa lasoo warinayaa in iminka ay bilaabeen inay hubkooda iibsadaan askartan oo ay tiradooda gaarayso kow iyo toban askari ayaa waxaa lagu eedeeyey inay hubkooda iibsadeen islamarkaana ay faaruujiyeen furimaha dagaalka ciidamadan oo maxkamadda lasoo taagay ayaa waxaa lagu xukumay min shan sano oo xarig ah sida ay ka dhawaajiyeen saraakiil ka tirsan dowladda federaalka eedeysanayaashan sidaan ognahay ciidanka asluubta soomaaliyeed ay ka tirsan yihiin eedeysanayaashan maadaama maxkamadda horteeda ay ka qirteen inay galeen dembigaasi lagu soo eedeeyey aysan jirinna sabab kalifi karta shaqadooda inay ka tagaan waxaan ka codsanaa marka hore koow in laga mago hantida ciidanka ka tirsan ciidanka asluubta soomaaliyeed waxay maxkamaddu ku xukuntay shan sano xukuumadda villa soomaaliya oo majaraha u haya xasan sheekh ayaa wajahaysa caqabado dhan weliba leh oo ugu horeysa midda dhaqaale kadib markii xiriirka dhaqaale ay ka jarteen dowladaha reer galbeedka ay ugu horeeyaan maraykanka iyo ingiriiska iyagoona sheegay inuu ku daba dheeraaday dagaalka ay kula jiraan xarakada mujaahidiinta al-shabaab si kastaba ha ahaatee xasan sheekh ayaa hadda ku jahwareersan siyaasadda isdiidan ee masar iyo itoobiya kuwaas oo ku loolamaya danaha geeska afrika kaasina wuxuu ahaa waryaheena cadnaan xaaji muxsin oo ka waramayay ciidamada dowladda federaalka ee ku sugan gobolka shabeellaha dhexe oo bilaabay inay hubkooda iibsadaan dhegaystayaal intaa ayaanu kusoo gabagabeynaynaa warkii habeenood kala socoteen raadiyaha alfurqaan kuna dhegaysateen qodobo kala duwan